bismillahi raxmaan raxiim runtii degmada eglow shabaab walan banaay maayo ma la wareegna meel banaana isku kooyan shalay anibaa seeda degmada runta ciidamada etoobiya oo markii hore miilo istaadaan foogeen yaa ku baxeen ciidamada dowladda soomaaliyana dee way baa ciidan ciidan dhibaataysamo muddo hal sana ee mushaaran qaadana daanadan haysana daasdartitiya marka wayba suuragalna qada wayta iniyo midika adkaysadaan oo degmadii foogaan yaa iyo suuragalna qada wayta waayo lanka haddii suba haysana mehay daanadii layka talagalay dee meel maamul hoogu koro insha allah laakiin way rajaanaya hadda kulley socdaalka kiikay haddaan intika foogo ini arday daanadii la helo waan dib u qabsadaan ciidamada soomaaliya shideediyooyin oo la jarna ciidamada meha etoobiya la jarna yaa rajeeya insha allah shalay iyo hiraabta mudii saddex saac iyo barhayti yaa mehay ciidamada soomaaliya iyo ciidamada etoobiya kubayaan degmada dieglow yoona madaas yaha galeen iyo oo arday yani mootooyin yaryaro mehay dhaxan lamlugaaleedka ka gooyan mahoomiyaad ha qaadeen yaha galeen kulley magaalada fogaan wal haddan wal dhibmid yani wal iyo wal dhimeen wayba hada laidin sheegay iskoolka oo arday bulshada laindhisi inii dudumiyaayana laidin sheegay oo laidin mahay mahay fargaale laka barade laakiin wal kale hadda dhibaal oo hadda muddo injeesire mar ii sheegna waayahay xildhibaane ciidamo isgarabsadaay oo dowladda federaalka military iyo qeyb ku e haan koonfur galbeed oo dhowaan meelaslantow bari in iska jaraya degmada hordhaanti amarka degmada haayo isla markaasna ammaanka xaqiijiyaay ciidamada haddii layskada dara weliba yo diirayaan ilaa todoba boqol askari marka dhammaantiyo awoodi waayna in degmada iyo galanto ka haayaan isla markaasna iyo al-shabaab ku difaacdaan runtii horta wayba dadka wal waa wal difaaca dadka me wayba waa saanada waay ciidamada waa wal difaactade laakiin saanada ku shaldhimanaysa hadda walaa tan foogo mehay xamadan foogo in saanada laidhamaystiro haddii hadaada lidhamaystirona way isjeedaa inay arday dib u qabsadaayaan cadowgana dib u gubiyaan haddii la heer maalintii shalay hayti waliba dareerka deerta ee degmada tieglow ciidamada iyo waliba saraakiil la shalgadisan ee meelasroogta hala kulanti walyaaboysan ha kuwada hadaleen may ku mid tahay dawaha mad meelwaseeda inaynan kuur galo yani maadaama ciidamada etoobiya bahaayaan ciidanka meelasrooga dhibaatada isu hayta waxyaalaha yani sukumoqo inaan ogaadi iyo meelansaadi waana ha ogaadi walaal haddaanan rooga muuqda caasimadaanan roogan baa in lain dhamaystiro wasaaradda gaashaandhiga dhamaystirto waxyaalaha yani ciidankaas baahaye si arday degmadaas degmo muhiima waaye istraatiijia waaye si yani degmadaas gacanta dowladda kubana olaanka naqa yaa kuwada hadalnay mas-uuliyiinta qaranka waana iska afkorana insha allah martoon arday way rajeeyay maaha inay arday degmada gacanta dowladda dibhaanka naqato ciidamada awal waliba ammaanka degmada tieglow garab ku siiyayay ciidamada etoobiya qeybta tieglow roogti mar haddii lamadii ciidan iyo ha kuwada bahaan meelle adina ku dhawaajid in ciidanka soomaalida reed iyo nkanada doonaan iyo shaleediyo ee isla taa haddii saanadiyo lan dhamaystira ammaanka guud ee degmada tieglow ee ka ekaada doonaan oo weliba galanta ka qabda doonaan
rajawiina yani baciid maa ciidanka madii walhaysada inta ku tabaya sagaashan kilomitr ton kilomitr shideedha ka dagaalamaay waana mkastoos miska kooyaan mahay cadowga jabaailey mar haddii saanadii helaan wayba wayba rajeeyahay inay aaga degmada tieglow ninka argi doogno shabaab dambe waayahay mudane xildhibaane ciidamadii geeka kubayhi degmada tieglow dhinigee qabaden oo weliba adala dareerta makudheer hadda way kajarana deegaanka degmada t tieglow kajaraan weliba kubana waana waybaa kudul sugu hayaan dowladda federaalka kudul sugu hayaan yani waa kastoo xeel dagaalay arday magaalada kubaqoyin maahayna makudheer magaalada makudheer dhinaga shacabka markii wana hagnagan shacab ciidan fara badan yaa la sheegay inay ku bugtaaleen isla markaasna ku obsadaan in dhibaataha ku deerta dhinagii shabaabka degmada qabsaday marka shacabkii degmada kuroori xaalada titio may kula dareertaan maadaama aysan atiin mudanayaalkii deegaankaasa ku jeedi wallahi shacabka ciidan dhiban qobo kolley barasabka la hadalay isuna way sheegay ilaa tumuniyo dhowr baabuur inuusan diyaari oo hakadaad kuleeyaw shacabka wal alla walaayo dowladda taageersanay kubahan magaalada dhinaca yani gobolka hayaman waa dhibaato yani oo rabbaani oo muddo kadiidiyo kolley wal ilaahay welna ma noqodayaan marka dhibtay lakiin kasawaraana deertay makasawara ilaahay arrin kasawaraana dhibtay meedii laakiin shacabka suga iyada dhibanye way baahanya baadaan baahanye biyin baahanye gogolaan baahanye waliyo qaadeen malaalayaal la walba unushee gacanta qabsaday luga ay u hayaan idiidaan dheer jidka rafaasiyan dheer marka haddama leelion jeedaan walku kuuraya habeeraata malaaragaw marka dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waanka baaqay in gurma degdega la deersiiyo cunto iyo biyo iyo maahay hooy sida maaha bacyaalka xilli roobaada la kajara iri xunglijaasta bacyaal iyo ku galaan maahay iriida ku galaan kubeertooyin oo ma dhaxantay dhilmaayan kugudaan marakaneeco bal walba ini leeladeri dadkaa suge waayo gobolkana gobol arday isku yar waayo naftiis godoonhanka jarow ma qaabili karo dadka yacni degmadaas ku qaxi ma qaabili karo gobolka shirays maka filan hadda horba hadda degmada rabura dadka ku qaxaya yaroogi haddana haan hobanka daramaan way bahayada codaasanyiye marka hay-adaha samafalka waanka baaqay inay si degdeg ah dadkaas walanka qobadaan waana hanka gurmadaan dowladda federaalkana mas-uuliyiintii aragay waana kula hadalay insha allah iyan wala awoodiyo sii doonaan laakiin heeraha samafalka laga kocotay arrintaas inay arday gacan ku jeeshadaan taas oo yacni kajaraan dadkii nafti waxa ku naqdi maahay dowladda kenya dadkii haanaqaasi dadkii meelaha ku tagay basho kajaraan marka nasiib dara kadheedi oo shalay lay kooyeen mashalmuga lay kooyeen oo dalkiisho hanaqadeen haddana maanta haddana qaxlamaad inay galaan iyadan ku xugno marka ilaahay waan ku rajeeyanaa in maahay bedel show walbeefle ilaahay ka bedelo dowladdan hangurmudi doonto caalamkana kolley arag u haayo sun hangurmudi doono waana ku codsaana in ka degdega hangurmadaan waayahay mudane xildhibaane markuuna hangnagana ciidamadii kubahi degmada tiyeglow maalmo ka hor wali bahbaaye hadalheynka eedan in ciidamada dowladda etoobiya ee degmada roogi iyo binaayo doonaan waana kubaha doonaan degmada tiyeglow mafay lahayna xildhibaanadii meelaha kujeediya haytan in isinka horseetan arrimoogan intiin dhiin oo weliba ciidamada walyaabo iyo unbaahayan sida saanadii iyo weliba walyaabo kale ee daruuriga isin deersidaan sida ammaanka degmada iyo na wareegaan horta xildhibaanada ma yacni hay-adaha nabadgelya ma xildhibaanka siyaasi waayo ciidanka dadaka shaqa leh maana ma ogaana shalay ogaani shalay hoban ogaadinaysa shaynimadii way seeday deegaankaas aadi walay karaanka yani awooda dowladda koonfur galbeed awood awoodii hayna jeti haddana dowladda dhaxaal la roogo waktigan ogaadi labaatan afar saac gudaan si ogaadi kor ma ogaana runtii hormaha ninka wargelin haddii la wargeli fariistaatan hoorananka hoora fadnay waana wardiyaara fadnay maan baha fadnay marka yani dhibaato isku jarta marka dhibaatadaas kolley dowladda federaalka iyadaa go-aan ini kuqaata la fadee waayo madii ciidanka meel roogo shacabkaas oo dowladda aaminsan meelo roogaan way liinbaahaya in la ilaaliyo cid xoolaasho iyo dhiigsho in la ilaaliyo liinbaahaya liinku madono liinka koyna liinku tabna daasa liinbaahaya waa dhowr dacdi ku dhiidi dhowr magaalo ku dhiidi kolley dowladana maahay arrintaas ka hol jarta inay dibdamban ka dhiida magaalo yacni madolo qowda inay marlamaad cadow gacantiisnin galno xildhibaan afraale oo ku tirsan mudaniyaalka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku warmaayay xaaladda degmada tiyeglow oo idaacadda warsan warmaaya kaasaayo mudane idaa maasanta